xadiidka sideedaad ee kitaabka Iimaanka baabka Islaamka waxaa lagu dhisay عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ibn cumar cabdilaahi ibni cumara iyo ilaahay raalliha ka ahaadee isaga iyo aabbihiiba waxaa laga wariyey inuu yidhi waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam buniya alislaamu calaa khams islaamka waxaa lagu dhisay shan isagoo uga jeeda shan tir ayaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allahu wa ana muxammadan rasuulu allah qiridda in la qiro ilaah xaq lagu caabudo inaanu jirin alla mooyaane iyo inuu muxamed uu yahay rasuulka ilaahay wa iqaami asalaa iyo in salaada la ogo wa iitaa'i zakaa iyo in zakada la bixiyo waalxaji iyo in xajka la guto wa sawmi ramadaana iyo in bisha ramadaan la soomo